Hooyo Amal Cabdulaahi Cali oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Beledweyne ayaa wax barta carruurta yaryar ee ay dhashay iyo kuwa kale ee deriska la ah xaafadeeda. Amal ayaa carruurtan barta Soomaaliga, xisaabta iyo farqurxinta si ay u soo saarto arday aqoon leh ka hor inta ayna tegin iskuulka. Hooyo Amal ayaa raadiyo Beerlo uga warantay waxyaabaha ay barta carruurtan iyo waxa ku dhaliyay shaqadan.
Waxaan ahay hooyo ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. Ilmaha yaryariiska aan waxaan u ahay macalimad yar oo xaafada dhexdeeda aan iskool ugu hayaa waxaan ka dhisaa sida af soomaaliga oo kale xisaabta oo kale farqurxinta oo kale si ay markii ay weynaadaan ama heer iskool ay gaaraan ay hadhow waxyaabo badan taxaanka ugu dhicin ee ay heer fiican ay u fariistaan oo kale waxaa igu dhaliyey inaan xaafadda wax aan ku baro ilmaha dugsi way yaryar yihiin dugsi iyo iskool iskuma keeni karaan hadda waxay taagan yihiin heerka dugsiga marka waxaan ka dhisayaa aqoonta aqoonta hoosaan hadda ka dhisayaa markii ay hadhow ay weynaadaan oo kale inay heer sare ay ka gaaraan ay iskoolaadka oo kale markay tagaan inay meelo fiican ay ka fadhiistaan ayagoo dhisan oo too waxooda maadigooda waxooda dhanba ka dhisan inay tagaan marka hooyo kastoo soomaaliyeedna waa hooyo waxaa waaye bulsho wax baratay marka inay ilmahooda ku tarbiyeeyaan ayagoo ay macalimadda guriga ay u noqdaan si ay hodhow ilmahooda ay meelo sare ay u gaaraan qaar ka mid a carruurta ay waxbarto ayaa u mahadceliyey hooyo amal waxaan wax la barto oo amal wixiina bartaa soomaali xisaab farqurxin hooyo way mahadsan waxaa ka mid tahay ilmaha ee barta hooyo amal hooyo amal way mahadsan tahay waxayna bartaa xisaab iyo soomaali farqurxin hooyo amal way mahadsan tahay waxaan ka mid ahay ilmaha ee barta hooyo amal hooyo amal waxayna bartaa xisaab soomaali farqurxin hooyo amal waa mahadsanta hooyooyinka soomaaliyeed ayaa door muhiima ka qaateen carruurta ay ka dhisaan aqoontooda si markii ay tagaan goobaha waxbarashada ay u galaan kaalimaha hore